1950 soomaaliya magaalada la yidhaahdo burco markii laga qorayay aabbahay iyo hooyaday way isqabteen hooyaday raalli kama ahayn gabadh guri baa lagu ogaa reerkeeda iyo caruurteeda inay dhaqaalaysiiyo ninkeeda weeye maxaa damacday ma sida inamada tan iga maqanee boarding school baa loo diri jiray berigaa inamada laba dhan ba iga maqanoo sanadkii mar baan arkaaya yimaadaan iyagoo buwaag xambaarsan iyagoo buwaagtii xambaarsanna way iga noqdaan bil iyo laba kabacdi maba arko ubadkaygaan dhalay markaa tanoo gabadhana ma waxaaba doonaysaa sidii oo kaleeta iyadana sidaa inay buwaag marna usii xambaarto marna usoo xambaarto wax sharafa ah oo gabadh loo diro iskuol maaha naag wuu kaga adkaaday waxay doodaanba aakhirkii iskuol baa lay qoray iskuolkaa burco marka markaanu caruurta ahayn waktigaas wuxuu ahaa wakti aada iyo aad u adag oo inta wax garanaysa wax barataa inama ay ahaayeen oo iyagu qudhoodu ay xadidnaayeen oo dad yar oo tiro yar ay ahaayeen waxaa la odhan jiray berigaa ninkii inankiisa iskuol ku daro inuu aflaxaayo miyaanad ogeyn ninkii inantiisa iskuol ku darow inay ibtiloobi miyaanad ogeyn taa waxaaba loo haystay iskuolku inuu fadeexad iyo ceeb keenaayo jidka markaanu kusii soconno kaa shan mayl magaalada dhexdeeda oo jid laga gudbi jiray dixa garanaya dixda burcaa laga gudbi jiray kaalkaa la dhaafi jiray gadaal meel cidlo ah oo ayada ku dhow ayaa iskuolku ka dhisnaa marka intaanu sii soconno ciyaal baana loo soo faylin jirin aloobayaan waa hayto ma fiicna garanayaan yaana waxbaran baa laodhan jiro waana la eryan jiray ilaa intaan iskuolka tegayno laaantii hooyaday ahaydee kasoo horjeed waxay soo samaystay habla gaangistara oo hablo hilibly hiliblaha ka shaqayn jiray oo kuwa dameerka inta hilibka la saaro gayn jiray bay tiri kuwaa maaragtaan beritaydacayaano sida inamadu idiinan ficeen ay u shaqaystaan walaalidin sooma shaqaystaan iskuullama tagaan waxmay baran haa dee saasay idiin noqonayaane gabdhaha ka celiya inamada dixda baa naga ceshay marka alqasdi walmuraad taarikh dheer weeye aakhirkii maanta waxaan joogaa soomaaliya markii la joogana ilaa iyo maalinta ilaa iyo maanta inta ka mid ah waxa uun tacliimtu ay sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambaysa habluhu way kasoo badanayeen barashoodoodu faa'iidadoodana waa la arkayay waana waxaa la gaadhay heer waalidiintu ay kugu khasbaan ilmo yaroon shan jir gaadhin baa iskuullada inta la keeno la odhan yaryar waa toddoba jire ii qor mana waad aragtaa inuu hadda ilka dhacsaday qaarkood iminkun ilku usoo baxaya heerkaasaa la gaadhay hablo iyo inama ay sinmeen oo aan wuxuu baranayaa waxaa markaa aakhirkii aan wax baranayay kolba waxaanu ahayn dadkii ugu nasiib wanaagsanaa dee dad aan weli tacliin lahayn oo hablahoodu aanay heer gaadhin scholarship walba annagaana la siinayo afar nurses barta afar macalimiin bartaa egland loo soo diray scholarship la yidhaahdo afar waxay noqdeen wives bay noqdeen afar tayadii kalena macalimiin baa haddana way isla soconay afar tayadaas markaa markaanu noqonay anigu labaadle isla markiiba saddex sannadood markaan england ka bartay aan ku noqday xamar waxaa waana qalgalay markiiba nasiib wanaag macalin buu ahaa odaygayguna waanu israacno labadaydiiba scholarship baa haddana nala siiyo boston university marka waxaa nasiib waxaa cajaa'ib leh markaan england ka baxaayay maalintaan ka dhoofayay siigadii burcee mudhmudhlan jirta ayay muuqato ma doonin habeen keliya inaan sii seexdo london dawladda markaan raacaysadana waan ka daahay way naga tagtay war kalaanu ahayn dayuuradda afrika u kacaysa ee taa ku xigta nasaara baanu nidhi abidkay kumana oo afar dhalo afar wata ayaad london kusoo noqonaysaa maalintaan halkaa ka baxaayay nina ma oga wuxuu ku dambayn doono marka markii aan soon aan ka baxay meesha tegay soomaaliya ku noqday haddana waxaa loo baahday in scholarship kale aanu baxo oon halkan waxaanu ahayn boston markaanu joogayga iyo xuseen tanzania nin la yidhaahdo harvard university ku jiray iyo laba dad kaleeto magaalooyin kale royd iyo qaar jooga imin jiray meel kastay joogaan meel kaliyaan isu weligan soomaaliya ma kala tagto wax kasta hayna ku dhacaan marun baynu isu wada imanan israadinaynaa marka waxaan yaabanay hadeerto daladanu saddexda reer saddexda faamily laba faamily kaliyaanu ahayn annaga iyo taniyad faamiligiisa maanta kumanaan ilaahay waxaan ka rajaynaya reer aynu arligii halkan joogniyo haddii ay noqotoba inaynu noqoba aynu faa'iido dheer u yeelano faa'iidadeennana waxaa dhaxal ah oo dhaxalgal ay u noqonaysaa carruurteenna siday dhaxalgal ugu noqon lahaydna waa buwaag loo qoro oo wixii ay ahaayeen lagu barbaariyo lagu kobciyo waxaa kuwii ugu horreeyay in ka fekeray wuxuu ali anigoo joogaba aan bilaabay maadaama aan ka shaqayn jiray waalidkii bugaagta manaahijta soo dejin jiray maaliga markii loo bedelay waxbarashada tacliinta bugaagtii ugu horreysay yada hirgeliya aan ka mid ahaa intaanan wadankaba kasoo bixin amarka ilaahay ilaahay wuxuu itusay in loo baahan yahay in la uuriyo literaturkii soomaaliya bugaagta aan qorayaay waa kuwo aan waagaa researchkoodii soo sameeyey oo wada diyaar ahaa horeeyay markaa madbacadda qaranku inay daabacda ay doonaysayna waa kaa hadeerta aad arkayseen markaan imi ayaan dabeedna damcay inaan buuggii aan hirgeliyo waxaan arkay in loo baahan yahay kio ingiriisia waayo generationkeenii af soomaaligu wuu soo yaraanaya generation afaf kale ku hadlaya ayaa meesheedu soo galay had iyo jeer marka aan ka hadlo qoraalka waxaa la yidhahda af ingiriisiya soomaali ma yahay taasay ugu kalihin oo ingiriis iyo tarjimo midda kaleeta anigoo ku dhayda markaan buugaa qoray waxaan arkay languageka lagu hadlayaayo language wakti lahaa wakti iyo degaan lahaa oo degaan reer guuraaya lahaa marka marka aan u dhadhansaday hadallada qaarkood qalaf bay noqdeen wax socdaan la bedelay u baahdeen baa buugaa waan ku sheegaya waxaan leeyahay casreyn baa loo baahan yaryada qaarkood qaarna waa dhib waxay ku tusaysaa backgroundka dadka dhibaatada haysatay aan sheeginu shay shay ka dul shay bari ka dul tan iyo jigjiga waran kula juglay ya caruur baa la tarantansiinaya waxaa lay xaarow malabow xaarow malabow miiday xaarow malabow miiday hoo miida hoo malabka hoo miida hoo xaarka marka bay-adana iminka joogno waagaa inagu waxay iska hayd caadi laakiin waa la yaabaya marka xaar iyo waxaygaas oo kala aada sheegto waxay igu kalibtay inaan bedelo ya marka ereyo badan oo qallafo caynkaas oo in la bedelo u baahan oo la casriyeeyo ayaan u arkay taasi waa ka waa kan waa versionka waxaan ii muuqataa afka marka ilmaha aad barayso ma waliba vocabularigiisu waa xadidanta ereyada uu yaqaanaa way xadidan yihiin waxaan arkoon la yaabay hooy markayna ciyaar siinayeen oo aanay sidaan anigu u eegayo u eegaynin haddana wixii aan raadinayo o dhan wuu ku jiraa laawajkii baa ku jira sii adkaanaya markuu ilmuhu yar yahay ee socodbaradka yahay ee orodbaradka yahay ee afbaradka yahay raanjacasay ay soo qabo waa la hor ordayaa ilmihii yarano orodkiibuu baranayaa waad dhiirigelinaysaa masliskiisi baa dhibalgaroobaya aad adkaanaya ridamkiisii orodka halkii ilmaha aad si kale ku caawin lahayd caruuraha kan dibadaha madanan joogno aynayaan meelay swimming pool ay swimaan ama ay u samaynayaan soo exercises ay ugu talagaleen ay og yihiin saltkiisu wuxuu yahay hooyada soomaaliyeed way tiqiinay barayso orodka waxay lagama yaabo inay ka fakaraysa inay lugihiisi toosirkiisiyo waxaa barayso laakiin way ogtahay inuu wax ka faaida kudheeda quranjada quranjo ugu lay wareegaysanaysa yara marka waxay ka soo qaadeen inuu quranjada cas uu yahay waxyar waxaa maxay ahayd aanu kala qiyey ciyaaraha xitaa ku dhooda da'da halkee lagu ciyaaraa yaa ciyaara see loo ciyaaraa maxay tartaa daa intaa intaa reesureeeda waxaan u baahanahay feedback maas loogama jeedo waxaa yaaba anigu sidaan u arko inuu arko si kaleeto riisida wuxuu ku yadaa waxay igu yidhaahdeen uraha waxaan u baahannahay in dhaqankoodii anoo waddankayagii samayn jiray baagna ka sameeyay noo sameey bay yidhaahdeen waxaa la jira wax assemblies la yidhaahdo halka aroortii carruurta markaan meel kaliya la wada fadhiisiyadaasa la ii kaale assembly noo sameey waagkan luugtani waxaa dan oo cid walba leh soomaali oo kaliya maaha cid value bay ku siinayaan I have something to share with them qof baan ahay waa noo culture baan leehay dhaqan baan leehay ayuu waxaan haddii aan waxyaabahaas loo xoojinin qaar baa heer bay gaadhaan dacyadooda marka qofku oran karin waa garanayna cad iyo globalka ahay iyadu u oran af Soomaaliga markii Soomaaliya laga soo baxayna waxa jirta een magacyadii in spellingkii Soomaaliga ahaa documents koodi la soo codti loo oranayo nimko Ahmed waa Maximid Salax waa Salax marka qofka kan macalinka iyo iskuul ma garanayo waxan inuu yahay Somali spelling sida uu qornaa buu sheegay ilmaha la igu yiri kaale assess garay waxaan u baahanay levelkiisa halkuu joogaanay waan tegay waxaa ii qoran ninku waxaa ii geynaysaan sumarta waad garan doontaan isu saxa nili well you not nimco know your real name i tiri nimco that's how they call me ay iyagu soomaali baa may hooyadaa maxay kuu bixisay guriga marka waa kaa magacaagu maaha nimco dadka macalimiinta haddaad u sheegtana kaa aqbalanayaa tira aniga nimka layma yidhahda nimcaa la yidhaahdaa polishkii haddaad magaciisa i yar qalloociso asian haddii ku yahay aad magciisa khalado aad garato soomaaliga wuu iska qaadanaya iyagaa saa yidhaahda waa sax markaa marka carruurtii waxay u baahan yihiin xaggii guriga oo la fahamsiiyo aanay ahayn wax la saalyu leeyihiin oo kaltikoo baalyu luqadoodana baalyu leedahay magacu baalyu leeyahay dacyadaana waa soo wada arrintaasi u tahay waxaa dhacday bugaagtii markaan qoray qaar baan waxaan idhi sidee hadhowto waalidku u bari karaya buuggii dhammaa markuu qaato waxaa laga yaabaa de inaad laba saddex shay kala soo had iyo jeer aad buuga ka rabtaa inaad ka barato waa in ilmuhu uu baran karaa dee markuu aada u yaryahay wuxuu u baahan yahay jumlad keliya ka kan very the life cycle of a somali numeric child wuu ka mid yahay ciyaaraha halkan ku jira imka ah beri baan wax yaroodo barad kuta buurana beri baan bilig bilig baraar celisa ah waa gabadh ya beri baan hablaweyn habhablaysa aha beri baan tima tidcan ragga tacabta aha beri baan aroosow afmadooba aha beri baan afardhal afa aada aha beri baan shandhal sheekaysa aha waa tiyo ingiriis marka waa tiyo ingiriisiya
aan mudanayaashii marwooyinka boston hadda bil ka hor baranaya inaan imi bil ma dhama miya ku noqnoqo naqbay daaqday baa la odhan jiray waxaan u malaynayaa casumadda inaan iskaga barto horta waa magaalo wanaagsan waxaan anigu aada u jeclay woman empowerment waynu ka hadalay oo habeenkii dad baa weliba yara xanaaqay raggu markasta way xanaaqayaan hadday dumarku samaanaan raggu laakiin weligood bay samaani jireen oo dumarkuna hadda laakiin qasdiga anigu runtii aan jeclahay inaan ka hadlo ama rostan imika ka hadlo waxa weeye youth empowerment ka qayb galay program oo maxamed organize gareerin ahaa soomaaliyeed oo aad iyo aad u wanaagsan quality wanaagsan lale waxay ka kala yimaadeen wadamada yurub oo dhan waxaan la yaabay ciyaalka qiimahooda iyo qaayaha ay lahaayeen iyo sida ay ugu ugu baahnaayeen inay soomaaliga iyo culturekooda iyo dhaqankooda iyo diintooda aad iyo aad waxay caloolximo iga qabatay dhibaatada ka haysatay waalidiintooda ciyaalaha waxaan survey baan ka qaaday dhibaatada ugu badnayd cabashada ugu badnayd ay ka cabteen waalidiintay ahaayeen waa midda ugu horreysay iyadoon dhaqankii way ilaabeen dee ciyaalka waa la ilaabay youthkeena waynu iloonay odayaashiina daddy day care iyo starbucks bay iska fadhiyaan hooyooyinkiina iminka qaar aad bay hooyooyinku u fiican yihiin laakiin lafta iyagu waa la dhuuqdhuuqo meelahaasaanu keenay oo xaalku iyagu waa qisan yahay bariga dhexe weeye laakiin marka waxaa ciyaalkii marka yaa u aabaa yaa u hooyaa yaa lagu halaynaya runtii hooyooyinku weli kaalintoodii way ku jiraan aabayaal fiicnana way jiraan laakiin waa in laga fekelo sidii dhalinyaradii loogu xidhi lahaa dhaqankoodii afkoodii diintoodii runtii anigu waxaan aada u dareemay in yar mooyaane ciyaal yar yaroo badan oo soomaali oo fiicanna way jiraan ciyaal badan oo soomaaliya waqtiga salaada markay soo gasho xitaa aan ogeyn inay maaragtay salaadii soo gashay dareensanayna waxa weeye youth empowermentku meel fog nagama jirto inaan ka bilowno weeye waa in laga fikiro sidii carruurta xitaa haddaan lagu connect garanayn waddankooda sideebay waddamada ay ku nool yihiin ay u noqon karaan dad hamad leh oo fikeraya oo haddana runtii dareensan inay soomaali yihiin soomaaliduna waa very proud people waa dad aada iyo aad annagu waxaanu ka nimi wadankii annagoo cirka isla maraynaa waa taa aynu isdejin la-aanahay weli cirka aynu isla maraynaa marka waxa weeye waxaan wada qabnaa superiority complex dhalinyaradani laakiin waxaa haysata waxyaalo badan oo ah inferiority complex waa dad madow adigu weligaa waad madowdahay laguma odhan waxaad ahayd soomaali adaa adduunka ugu wanaagsanaa halkan waa madow dhaqankii madowga haddaanay xitaa lahayn still waa nin madow macalinka macalimiintu qaar baa weli u arka qof madow ama africa ka kaalay ama halkan joog madow ismadow laakiin waxa keliya ay uga bixi karaan arrintaa waxa weeye in guriga looga laga empower gareeyo loo sheego waxay yihiin community loo sameeyo marka waxa weeye insha allah berri baynu kasii hadhadli doonaa waxaan jeclahay inaan ka hadlo tubiritoole luqadda af soomaaliga iyo kaalinta ay ka qaadan doonto iyo diinta sidii loo empower gareyn lahaa dhalinyaro